bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmعيn ama bعdu qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximah اllah taعalى wmin suraة الxaj qala xadaثna بن abi cmr whuwa mxamed بn yaحyى الcadaniy qala xadaثna sufyaan بn cuyaynata can ibni judcaan wahuwa cali bni zayd bni judcaan can اlxasan can cimraana bni xusaynin ana الnabiya slى اllahu عalayhi waalihi waslama qaala nabigu wuxuu yihi lamaa naزlat markay soo degtay yaa ayuha اnnaasu اtaquu rabbakum ina zalzlaة الsaacati shayء cadiim ilىa qowlihi walakina cadaab اllahi shadiid qaala wuxuu yidhi unzilat calayhi waxaa lagu soo dejiyey korkiisa hadihi alaayatu aayaddan wahuwa fii safarin isagoo safar ku jiro faqaala wuxuu yidhi atadruuna ma garanaysaan aya yowmin haadaa maalintee ahoo kan uu yahay aya yowmin daalika maalintee ahoo daalika kaagaas uu ahaaday uu ahaanayo faqaaluu waxay yidhaahdeen allahu warasuuluhu aclam qaala wuxuu yidhi daalika kaagaasi yowma yaquulu allahu waa maal maalinka uu alla dhahayo yuu dhexdiisa ahaanayaa liaadama aadam uu ku dhahayo ibcah bactha annaari bixi qoladii naarta dadkii loo bixinayay bixi qaala wuxuu dhahayaa aadam yaa rabbi rabbiyo wamaa bacthu nnaari naarta kuwa loo bixinayaa maxay yihiin qaala wuxuu leeyahay alle tiscu mi'atin wa tiscatun wa tiscuuna sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal ila naari naarta xaggeeda u bixi wa waaxidun midna ila aljannati jannada xaggeeda qaala waxa uu yidhi fa ansha'a almuslimuuna muslimiintii waxay gudagaleen yabkuuna inay ooynayaan lianna kun qof marka sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal naartii loo bixiyo halna uu badbaado waa ixtimaal aad u yar waay muslimiintii marka aad bay u ooyeen faqaala rasuulu llahi sal ll ly slama nebigu wuxuu yidhi qaaribuu dhadhoweeya oo sawaabkii markaa yacni u dhadhowaada wasadiduu toosnaada fainahaa lam takun nubuwatun fainahaa qisadu waxay tahay lam takun nubuwatun nebinimo ma ahaanin qadu hadda ka hor ilaa kaana bayna yadayhaa horteeda waxaa ahaa nubuwadaasi jaahiliyatun jaahiliya unbaa horteeda ahayd meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa jaahiliyadu waa wixii nubuwada ka horeeya yaa jaahiliya la yidhaahdaa ee waxa keenayana de waxay tahay nubuwadu iyada cilmi bay wadataa risaalada cilmi bay wadataa jahliga looga baxo ee risaaladaas marka haddii aynan jirin macnaheeda waqtigu waa waqti jahli ayb walidaalika jaahiliyada marka laga hadlaayo waqti ahaan waa dhammaatay oo bictada nebigay ku dhammaatay salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi laakiin umuuru ljaahiliya wa khisaaluhaa waa baaqi waa jiraysaa iyada nebiga isagoo joogo ba yidhi abu dar alghifaari radia allahu canhu markuu ku yidhi yabna yabnata sawdaa yabna sawdaa markuu ku yidhi ninkii oo hooyadiis madowgeeda uu ku caayeynin waa kii nabiga sal ll ly slam yidhi acayartahu biummihi hooyadii miyaad ku ceebaysa inaka mru'un fiika jaahiliya jaahiliyadaa kugu sugan buu yidhi bukhaarina wuxuu baabeeyey almacaasi min umuuri ljaahiliya macaasida umuuru ljaahiliyay ka mid tahay nabiga sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi laba arrimood dadku humaa bihim kufrun dadku waxay kaga sugan yihiin gaalnimo dhexdeed ayay kaga sugan yihiin buu yidhi aلطacnu fi اlansaab ansaabta oo la duro waالniyaaxatu cala اlmeyit iyo meydkaoo loo baroorto idan marka khisaalu اljaahiliya iyo islaamku waa kulmi karaan yacni qofka waa ku kulmi karaa iimaan iyo khasla min khisaali اljaahiliya waa wada kulmi karaan waana markaa yacni masale iyadana in la fahmo u baahan bukhaarina uu ku keenay kitaab اliimaan dhexdeeda ayuu ku keenay macsi kastood gashaa waa min khisaali iljaahiliya laakiin jaahiliyadii mudlaqa ahayd waa la waa dhammaatay nebiga bictadiisay taas ku dhammaatay walidaalika dadka qaar waxaa dhici karta inay marka jaahiliyada si u idlaaqaan ood arkayso kutubaha qaar jaahiliyat lqarni alcishriin iyo jaahiliyada qarnigii labaatanaad iyo yacni waxay idlaaqayaan waqti jaahiliyeyna ku idlaaqayaan saxiix maaha waqti ahaan jaahiliyadu waqtigeedii waa dhammaaday bictada nebigu ku dhammaaday laakiin dadku khisaal min khisaali iljaahiliya waa ku sugnaan karaan ayb waana masalada meelaha uu kasoo bilowdo waayo waxyaabahaas ama yacnii afkaartaas oo kale iyo kutubaha sidaas oo kale wax u qorqoraan waa meesha uu kasoo bilowdo takfiirka iyo yacnii muslim gaalaysiinta iyo meelahay ka bilbilaabato ayb marka qofku haddii ounan aad uga dhergin kutubta salafka ounan akrinin oo iimaanka iyo kufriga ounan ka akrinin xamaasada intay iska qaado ayuu iska xamaasoonayaa markaasaa jahli kufri markaa layska idlaaqoon loo aaba yeelin buu xaggana ku tuur xaggana ku tuur ayuu ugamayaa hadhowna waxaa ku xiga marka waxyaabo kale oo aan la mahadinin caaqibadeeda aan la mahadinaynin qofku marka waa inuu caqaa'idka ka akriyaa kutubta salafka ayb marka wuxuu yidhi fa inahaa lam takun nubuwatu nubuwa maynan ahayn qadu hadda ka hor ilaa kaana bayna yadayha horteeda waxaa ahaa jaahiliyatun qaala wuxuu yidhi fa yu'khadu lcadadu cadad ayaa lasoo qaadayaa min aljaahiliyati yacni fa yu'khadu waxaa lasoo qaadayaa alcadadu yacnii cadadku wuxuu ka wadaa kuwii naarta loo bixinayay cadad ah yaa la qaadayaa min aljaahiliyati baa laga soo qaadayaa fa in tamat hadday dhammaystiranto cadadkii oo jaahiliyadii uu ka dhammaystirmo waa sidii la rabay wailaa haddii kalena kamulat min almunaafiqiin munaafiqiintaa laga dhammaystiraya ayb yani wuxuu leeyahay nubuwa ma jirin ilaa jaahiliya ka horreysay cadadkan aada la yaabaysaanoo sagaal boqol sagaashan iyo sagaalka ah jaahiliyadii baa laga soo qaadayaa haddii ay dhammaystiranto waa sidii la rabay haddaynan ku dhammaystirmin ummaddan munaafiqiinteeda haddana laga soo qaadaya oo laga dhammaystiraya wamaa mathalukum idinka tusaalihiina wamathalu wamaa mathalukum tusaalihiina iyo waalumami umadaha ilaa ka mathali raqmati oo kale weeyaan barta raqmadu marka iyada waxay tahay waa meesha daabadda dameerka ku taallo ee lugta uga taallo ee yacnii goobaabinta ah madow barta oo kale ah idinku marka iyo ummadaha kale waxaa isu tihiin ilaa ka mathali raqmati oo kale fii diraaci daabati daabadda dhudhunkeeda ku yaallo ow amase kashaamati barta fii janbi lbaciiri ratiga dhinaciisa ku taalo uma qaala wuxuu yidhi innii la arjuu waxaan rajaynayaa aniga an takunuu inaa ahaataan rubuuca ahli ljannati ahlu janno afar marka loo dhiga dhig fakabaruu way kibaarteen allahu akbar bay yihaahdeen uma qaala inii la arjuu waxaan rajaynayaa an takunuu huluha ahli ljanna ahlu janno saddex marka loo qeybiya qeyb fakabbaruu uma qaala inii la arjuu an takunuu nisfa ahli ljanna waxaan rajaynayaa ahlu janno barkood inaad noqotaan fakabbaruu allahu akbar bay yidhahdeen walaa adrii ma ogi qaala hulutayni inuu yidhi am laa mise inuunan dhihin ayb xadiidku waa saxiix isnaadkan laakiin dacfi baa ku jiro ibnu judcaan ayaa ku jiro laakiin mutaabic ayuu leeyahay oo yacni waa mutaabic buu leeyahay min ariiqi abaraani dabari uu soo saaray dabaraani fi lmucjam alkabiir uu kusoo saaray min ariiqi saciid bni abi carubata can qataadata can ilcalaaء bni ziyaad alcadawiy can cimraan waana isnaad saxiixa midkaas ayb qala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad ruwiya min gayri wajhi can اlxasan can cimraana bni xusayn can الnabiy sal ll l slam qofkuna lama rabo axaadiidtan inuu u fahmo si qalad ah oo uu raje marka aan saxiix ahayn inuu qaado oo amaani iyo yididiilo inay gasho lama rabo oo bacdi nnaas marka intuu axaadiidtan arko ayuu isku hallaynayaa acmaashii buu ka tegayaa adiga laftaada markaad intaad adduunyada joogtid inaad ummatu moxamed ku dhiman doonto adoo ah isma ogid macsidan aada fududaysanaysana gaalnimayba kuu keeni kartaa maadaama ay arrintu sidaa tahay walwal iyo cabsi inay kugu jirto oo cabsidaada iyo rajadaadu isla ekaadaan ugu yaraan sidaas yacnin qofku in cabsidiisa iyo rajadiisu ay isla ekaadaan ayb qala xadaanaa mam qala hada xadiidu xasanu صaxiixu waqad ruwiya min gayri wجhi can اlxasan can cimrana bni xusayni can الnabiy sal ly slam qala xadaanaa mxamed bnu bashaar wahuwa bundar qala xadaanaa yaxya bnu saciidi wahuwa اlqaطan qala xadaanaa hishaam bnu abi cabdillaahi wahuwa dastuwaa'iy can qataadata can اlxasan can cimrana bni xusayn qaala kunaa maca nabiyi sal l slam nabigaan la jirnay fii safarin safar ayaan nebiga kula jirnay fatafaawata bayna asxaabihi fi sayri asxaabtiisii fatafaawata bayna asxaabihi asxaabtiisa yacni dhexdooda waxaa ku kala duwanaaday fi sayri socodka ayb oo qaarna yacnii horay mareen qaarna gadaal farafaca rasuulu llahi sal l slam nebiga wuxuu kor u qaaday sawtahu codkiisa bihaatayni alaayatayni buu kor ugu qaaday yaa ayuha اnnaasu itaquu rabbakum ina zalzalata asaacati shayء cadiim ilaa qowlihi walakina cadaab allahi shadiid falamaa samica dalika asxaabuhu asxaabtiisu markay kaagaas maqleen xahu lmaiya xahuu waxay orodsiiyeen almatiya gaadiidkii gaadiidkii ay wateen bay buriyeen oo ay yacnii kiciy ay orodsiiyeen wa carafuu waxay garteen anahu cinda qowlin yaquuluhu anahu nabiga sal ll ly slama cinda qowlin qowl agti inuu yahay qowlka oo yaquuluhu ou dhihi rabo yani waxay ogaadeen warkaa nebigu wuxuu u yihi labadaa aayadood u sheega inuu hadal dhaho inuu rabo faqaala wuxuu yihi hal tadruuna ma garanaysaan aya yawmin dalika maalintee ahu kaagaas uu ahaaday qaaluu waxay yidhahdeen allahu warasuuluhu aclam qaala wuxuu yidhi dalika kaagaas yowmun maalin waay yunaadi illaahu fiihi alla uu dhawaaqayo maalinkaa dhexdiisa aadama aadam uu u dhawaaqayo fayunaadiihi rabbuhu rabbigiibaa u dhawaaqayo waa lagu soo celiyey lita'kiid waxa u dhawaaqayaa inuu rabbi yahay baa la tilmaamay fayaquulu wuxuu dhahayaa yaa aadamu aadamow ibcad bacda annaari bixi fayaquulu ay rabbi wamaa bacdu nnaari fayaquulu min kuli alfin kun kastaa tiscu mi'atin wa tiscatun wa tiscuuna ila annaari u bixi wawaaxiduna fi ljannati buu ahaanayaa faya'isa alqowmu qoomkiibaa quustay marka xataa maa abdow ilaa aynan muujininba oo aynan ku muuqanin bidaaxikatin ilig yacni qoslayso maynan muujinin daaxika waxaa la yidhaha markaad qosasho iliga muuqanayaa la dhahaa yani macnaheedu waxay tahay dadkii way quusteen afkii bay isku qabteen wy ilaa marka ilig muuqdo ilig qoslaa oo qofku markuu ilka caddaynayo ilkaha la arkayo ay la arki waayeyba falamaa ra'aa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu markuu arkay aladii biasxaabihi waxa ay asxaabtiisu ku sugan yihiin qaala wuxuu yidhi icmaluu waabshiruu camal fala bishaaraysta fawladii nafsu muxamedin biyadihi baan ku dhaaranayaaye inakum idinku lamaca khaliiqatayni laba uun dhexdoo macood ayaad tihiin labo yacnii makhluuq ayaad macooda tihiin maa kaanataa ma ahaada ma ma ahaanin maca shay-in shay kuwaa macooda ma ahaanayo ilaa kaharataahu way badiyaan yani laba qoload ku dhex jirtaan labadaa qolo qolo ma macooda ma noqdaan ilaa way badiyaan dadkaas ayib ya-juuja wamajuuja ya-juuj iyo ma-juuj weeyaan ayaad macooda tihiin ayib waman maata iyo dadkii dhintay min bani aadama bani aadamka ka mida wa min bani ibliis iyo ibliis yacni dad caruurtiisa kuwa ka midka ah yacni idinku waxaad ku dhex jirtaan ya-juuj iyo ma-juuj oo aada u tiro badan iyo ummadihii aadam laga soo bilaabo kuwii aadam dhalay ee gaalada ahaa iyo ibliis wixii ou dhalay baa isku wada jirtaan marka kun marka sagaal boqol sagaashan iyo sagaal laga bixiyaa iyoynan idinla badanin ha u malaynin inaad idinku u badan tihiin idinku waxba maba tihiinba marka dadkaa loo fiiriya xagga tirada ayb qofkuna ad haddii uu kaa badan yahay waa dhibka waa kaa badsana dabcan ayb qaala fasuriya can ilqowmi qowmka xaggooda waa laga fayday bacdu ladii kii qaarkiis baa laga fayday yajiduuna ay helayaan ay yajiduunahu faqaala wuxuu yidhi icmaluu waabshiruu fawaladii nafsu muxamedin biyadihi baan ku dhaaranayaa allaha nebi moxamed nafsadiisa gacantiisa ay ku jirteen maa antum idinku ma tihiin fi nnaasi dadka dhexdooda ilaa ka shaamati bar oo kale unbaa tihiin fii janbi lbaciiri rati dhinacii ku taallo ow ka raqmati ama raqmada karka yacni iyada lafteeda waa iska bar oo kale fii diraaci daabati daabada lugteeda ku yaalla yacni ama gacanteeda waa marka weliba dameerka u badan lugtiisa hore barta madow ee shilinka aada moodaysid oo kale ku taalla taasoo kale afsoomaali maxaa la dhahaa haye magac ma leedahay af soomaaliga qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu صaxiix qaala xadata marka bartaa yartaa way ka muuqanee xayawaankan wa sidaas idinku intaa yartaad tihiin marka oo dadkii saasaad uga dhex muuqanaysaan qaala xadatanaa moxamed bnu ismaaciil wagayru waaxidi qaluu akbaranaa cabdullaahi bnu saalix moxamed bnu ismaaciil waa bukhaari qaala akbaranaa cabdullaahi bnu saalix wahuwa katibu leyth qaala xadatanii leythu can cabdiraxmaan bni khaalidi can ibni shihaabi can moxamed bni curwata bni zubayr can cabdillaahi bni zubayr qaala qaala rasuulu llahi sal l slam inamaa sumiya albeytu beytkii yani kacbada waxaa loogu magacaabay alcatiiqa liannahu maxaa yeelay lam yadhar calayhi kama adkaanin oo dushiisa uma qaalib noqonin jabbaarun jabbaar mid ah mid jabbaar ah yani abrahaam markii laga soo bilaabo iyo nin kastoo jabbaara beytkaasi ma ka qaalib noqonayo oo beytku marka waxaa laga xoreeyey oo uu xor ka yahay jabbaar kasta ayb waagii xataa nebigu intounan qabsanin kufaaru quraysh markay hayeen beytku waa waa weyneyn jireen iyaga xataa marka waxaa jabbaarka laga hadlayaa waxay tahay nin intuu yacni beytkii qabsado ou dumiye isaga dhanba ka qaalib noqon kama qaalib noqonin laakiin markii ilaahay doono oo waqtigu soo dhowaado beytkii marka dhagax dhagax waxaa u siibaya xabashada u siibayaan shartaasna marka iyagaa qaatay ayb iyagaa shartaas qaadanaya ayb meeshaas marka wuxuu fasirayaa qowluhu tacaala huma liyaqduu tafathahum waliyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbeyt alcatiiq alcatiiq marka waxaa loogu bixiyey liannahu lam yadhar calayhi jabbaarun qaala hada xadiidun xasanu gariibun bacdi nusakh xasan bisay dhigayaan qaala waqad ruwiya can الzuhriyi can الnabiyi slى اllahu عalayhi waalihi waslama mursala qala xadaثna qutaybatu qala xadaثna leythu can cuqayli can الzuhriyi can الnabiyi sal l slm naxwhu xadiidka mursalkaa sanadkiisa marka waa kaas qala xadaثna سfyaan bn wakiic qala xadaثna abi waإsxaaq bnu yusf alأزrqa can sufyaan الthawriy can اlأcmash can muslimi الbaطin can saciid bni jubayri can ibni cabaasi qaal lama أkrija الnabiyu sal ه slam min makata nebiga markii maka laga bixiyey qaala abu bakrin abu bakr waxa uu yihi akrajuu nabiyahum nebigoodii bay bixiyeen waa la yaab layahlikuna way halaagsamayaan faanzla allahu alla wuxuu soo dejiyey udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu waina allaha calaa nasrihim laqadiir faqaala abu bakrin laqad calimtu waan ogaa annahu sayakuunu qitaalun dagaal inuu ahaanayo markay nebiga saareen oo ay maka ka bixiyeen in dagaal aan la huraynin waa ogaa buu yidhi ayb wahada min fitnati abi bakrin yani abi bakr dhugtiisay ku tuseen iyo fahmkiisa ayb fitna waa bia abu bakr marka dhugtiisay ku tusaysaa qaala hada xadiiثu xasan waqad rawaahu an cabdالرaحman bn mahdi wغayruhu can sufyaana can اlأcmash can muslimi الbaطin can saciid bni jubayri mursla walaysa fiihi can ibni cabaas qaala markaa taasuu keenaya riwaayadii mursalada waatan qaala xadaثna mxamed bn bashaar whu bundar qaala xadaثna abu axmed الزubayriyu qala xadaثna sufyaan عan الأcmash can muslimi الbaطin can saciid bni jubayr qaala lama أkrija الnabiyu slى اllahu عalayhi waalihi waslama min makata nebiga markii maka laga bixiyey qaala rajulu nin wuxuu yidhi akhrajuu nabiyahum bay bixiyeen fanaslad udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu waina allaha calaa nasrihim laqadiir aladiina ukhrijuu min diyaarihim bigayri xaq annabiyu sal l slam waasxaabuhu kuwaa laga bixiyey marka waa hum nabiyu sal l slam waasxaabuhu nabiga asxaabtiisa qaala wmin suurati lmuminiin oo suuraة الmuؤminuun tafsiirkeeda qaala xadaثna yaxya bnu muسى وcbd bn xumaydi وغayru waaxidi almacnى waaxidu qaluu أخbarana cabdالرaزاq can yunusa bni sulaym yunus bnu sulaym wahuwa majhuul rawaa lahu التirmidiyu والنasaa-iyu alimaam الذahabi miisan الاctidaalka wuxuu yihi تkulima fiihi alxaafiظ الcuqaylina wuxuu yihi laa yutaabacu عalayhi ayb qaarna xadiidkiisa waa iska socodsiiyeen calaa kuli xaal ninkan jahaala ku sugan can الzuhriyi can curwata bni khilaafna waa jiraa uu sheegi doono can الzuhriyi can curwata bni الzubayr can cabdiraxman bni cabdin اlqaariy qaala samictu cumara bna الkhطaab ayaan maqlay yaqulu kana rasuulu اlahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa إida unzila calayhi اlwaxyu waxyiga haddii lagu soo dejinayo sumica cinda wajhihi wejigiisa agtiisa waxaa laga maqlayay kadawiyi naxli shinnida yacnii hugunkeeda oo kale fa unzila calayhi yowman maalin baa lagu soo dejiyey korkiisa waxyigii famakahnaa saacatan baan nagaanay fa suriya canhu waa laga fayday faistaqbala alqiblata qibladii buu qaabilay warafaca yadayhi labadiisii gacmood buu kor u qaaday wa qaala wuxuu yidhi allaahuma zidnaa walaa tanqusnaa ilaahu noo ziyaaday hanaga nuqsaaminin waakrimnaa ilaahuna karaamee walaa tuhinnaa hana ihaanaynin oo hana daraabin waacdinaa nasii walaa taxrimnaa hanaga hoojinin waaaatirnaa ilaahuna dooro walaa tu'hir calaynaa korkeenna ha ku dooranin heyrkeen annagana dooro ilaahu oo diinkaagii iyo dadka aada yacnii adiga ka dhiga aada yacnii wanaagaaga iyo diinkaaga aada u dirsanaysa ilaahu naga dhig kuwaas ayb waardinaa warda cannaa ayb na raalli geli warda cannaa xaggeennana ka raalli noqo uma qaala sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yihi unzila calaya cashru aayaatin toban aayadood baa laigu soo dejiyey man aqaamahunna qofkii toosiyo oo oogo dakhala aljannata jannadou galay uma qara'a wuxuu akhriyay qad aflaxa almu'minuun ayuu akhriyey xataa khatama cashra aayaatin ilaa uu toban aayad dhameeyey aayada aayadda aayaadkaana marka awsaafu lmu'miniin baa ku jiro qofka hadduu ku dadaalo mu'min dhaba buu noqonaya qaala a marka xadiidkana dacfi baa ku jiro waana soo sheegnayo yunus bnu sulaymka baa ku jiro qaala xadaثana moxamed bnu aban qaala xadaثana cabdالrazaaq can yunusa bni sulaymi can yunusa bni yaziida can الzuhriyi bihada اlisnaadi naxwahu bimacnaahu wahada asaxu min alxadiidi alawal kanaa ka asaxnimo badan xadiidkii hore kii hore iyo kan maxay ku kala duwan yihiin beyna yunus ibni sulaym iyo zuhri kan waxaa lagu daray yunus ibnu yaziid baa ku jira alayli kii horena marka yunus ibnu sulaym baa toos uga warinayay zuhri ayb samictu isxaaqa bna mansuur ayaan maqlay buu yihi tirmidi yaquulu isagoo dhahayo rawaa axmed bnu xambali wacaliy bnu lmadiniy waisxaaq bnu ibraahim can cabdirazaaq can yunusa bni sulaymin can yunusa bni yaziida can izuhriyi hada alxadiid waman samica min cabdirazaaq qofkii ka maqlay qadiiman hor fainahum inamaa yadkuruuna fiihi can yunusa bni yaziid bay ka sheegaan dadkii cabdirazaaq intaa qabla yacnii inta aanu indhabeelin oo markaa uunan ku dhicin yacnii tagayurka aanu ku dhicin kuwii ka warin jiray yunus ibnu yaziid bay meesha soo gelin jireen meeshaa marka dadkan oo aan yunus soo gelinaynin marka waxaad moodaa waa kuwii bacda tagayur ka wariyey ayb wa bacduhum laa yadkuruuna fiihi can yunusa bni yaziid ma sheegayaan waman dakara fiihi can yunusa bni yaziid fahuwa asaxu qoladii yunus ibnu yaziid sheegeen baa asaxnimo badan wkana cabdالraزaq wuxuu ahaa rubama dakara fi hada اlxadiidi yunusa bna yaziid warubama lam yadkurhu cabdالraزaq waxaa dhacaysay marna inuu sheego marna uunan sheegin ayb qala xadaثna cabd bn xumaydin qala xadaثna rawx bn cubaadata can saciidi huwa bni abi caruba huwa bnu abi carubata can qataadata can anas bni maliki ana rubayc bint الnadr atat الnabiya slى اllahu عalayh waslm nabigay u timid wakaana bnuhaa wiilkeedu wuxuu ahaa xaarifaة bnu suraaqata ahaa usiiba ywma bedrin maalintii beder in la asiibay asaabahu waxaa ku dhacay sahmun leeb garbun cid soo tuurtay aan la aqoonin oo iska wiifto ah fa aatat rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nabigay u timid faqaalat waxay tihi akhbirnii igaga waran can xaarihata lain kaana asaaba khayran hadduu khayr asiibay ixtasabtu wasabartu waa iska ajar tirsanayaa waana sabrayaa wain lam yusib hadduunan asiibin alkhayra shay wax fiican ijtahad fi ducaai ducada ayaan ku dadaalayaa ayb ijtahadtu fi ducaa'idan khada oo qadiim ah waayo sawaabkuna waxaa weeye ijtahadtu fi lbukaa'i riwaayadu saas waa sida xadiidka masaadirtiisa ku dhacday ibnu xajarna uu baraarujiyey oo fatxulbaariga uu ku baraarujiyey marka ijtahadtu fi lbukaa'i yaa sax ah laakiin nusqan qadiimka waxaa ku dhacay khada qadiimana waxaa ah ijtahadtu fi اducaaءi fi lbukaa faqaala الnabiyu sal ly slam nabigu wuxuu yihi yaa uma xaariثa inahaa jinaanu iyadu waa jannooyin fii jannatin janno dhexdeeda waina bnaki inankaaguna asaaba اlfirdowsa اlأclىa jannooyinku waa badan yihiin wiilkaagiina wuxuu helay firdowstii saraynta badnayd wlfirdowsu firdowsna rabwatun waa rabwatu ljannati jannada teeda ugu sarreysa rabwada waxaa la yidhaha meesha taagga ee buurta ay yacni taagga ay ka tahay dhulku markuu saa u siman yahay oo meel taag oo buur ay jirto meeshaasi waa meel meel dheer baa laga soo arkayaa weliba hadday cagaaran tahay oy qurux badan tahay aad bay u macaan tahay ayb rabwada marka meeshaa taagga ah waay wa awsatuhaa jannada middeeda ugu fiican waay awsad marka wa afdaluhaa ugu fadli badan awsad hadda axsanuhaa baa laga wadaa ayb qaala hada xadiidun xasanu saxiixun gariibu min xadiidi anas wuxuu fasirayaa marka aayadaha hore suuradda ulaaئika hm اlwaariثuun aladiina yariثuuna اlfirdowsa hm fiiha khaaliduun firdows baa marka meeshaan lagu fasiray qala hada xadiiثu xasanu صaxiixu غariibu min xadiiثi anas qala xadaثna bnu abi cmar qala xadaثna sufyaan qala xadaثna malik bnu miغwal can cabdiلرaحman bni saciid bni wahbin اlhamdaniy huwa hiqaة ila anahu lam yudrik caaئishata caaisha isaga ma soo gaarin lakin xadiidkan marka xadiidkan caaishauu ka warinayaayo ana caaishata zawja nabiy sal l slam qaalat buu leeyay inqidac baa meeshaa ku jira laakiin xadiidku waa ansaxay ayib ayb marka wuxuu yihi ana caaishata zawja nabiy sal l slam qaalat waxay tihi sa'altu rasuula اllahi sal l slam nabigan su-aalay can hadihi اlaayati aayada wاladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhm wajila qaalat caaishatu waxay tihi ahum aladiina kuwan waxay la yimaadeen la imaanayo quluubtooduna ay cabsanayso ahum aladiina yashrabuuna alkhamra kuwa khamrada cabaayo miyaa wayasri wayasriquuna waxhadayo kuwaas miyaa ahum aladiina yashrabuuna alkhamra kuwa cabaya miyaa wayasriquuna waxhadaya qaala wuxuu yihi laa maya yaa binta sidiiq walaakinahum aladiina kuwii weeyaan yasuumuuna soomayaan wayusalluuna tukanayaan wayatasaddaquuna sadaqaysanayaan wahum yakhaafuuna waxayna ka cabsanayaan anlaa tuqbala minhum inaan laga aqbalin ulaa-ika kuwaadaas aladiina yusaaricuuna fi lkhayraat waa kuwa khayraadka dhexdiisa ku degdegay marka maqaamkaani marka waa maqaamu ricaaya camalkoodii ilaale maqaam maqaamu lkhawf markay acmaashii la imaadeen oy sameeyeen oo wanaaggii la imaadeen haddana baqdin baa ku jirta waa maqaamu lkhawf marka qofku markuu camal sameeyo camalkiisa inuu u baqo ma lagaa aqbalaya talow haddaan lagaa aqbalin dhibaatada ku qabsanaysa waxaa inuu ka cabsano ayb qala waruwiya hada alxadiidu can cabdiraxman bni saciidi can abi xaazimi can abi hurayrata can الnabiy sal l slam naxwa hada qala xadaثna suweyd bnu nasri qala aqbarana cabdullahi bn اlmubaarak can saciid bni yaziida abi shujaacin wahuwa اliskandaraaniyu hiqat caabid can abi samxi wahuwa daraaj can abi اlhaytam can abi saciidin اlkhudriy can الnabiy sal l slama qaal wahm fiiha kaalixuun qaala wuxuu yihi tashuubuhu tashwiihi nnaaru tashwiihi waxaa gubayso annaaru naarti fataqallasu kor ayay aadaysaa shafatuhu faruurtiisa alculyaa sare xataa tabluqa ilaa ay gaarto wasada ra'sihi madaxiisa dhexdiisa faruurta kore ayaa kor aadaysa ilaa ay madaxa gaarto barkiisa wa tastarqii way raaracsamaysaao waa laalaadsamaysaa ashafatuhu suflaa shafatuhu suflaa faruurtiisa hoose xataa tadriba ilaa ay taabato suratahu xuduntiisa marka midda hoosena xuduntiibay taabanay midda korena madaxii bay aadaysaa foolxumo marka wuxuu fasirayaa marka talfaxu wujuuhahum الnaaru wahum fiiha kaalixuun qaala hada xadiidu xasanu صaxiixu gariib xadiidkanna waa soo marnay qaala wamin suurati الnuur suurat الnuur qala xadaثna cabd bn xumaydi qala xadaثna rawx bn cubaadaةa can cubayd الlahi bn اlأkhnas qala akhbaranii cmr bnu shucaybi can abihi can jadihi qaal kana rajulu nin wuxuu ahaa yuqaalu lahu waxaa la dhihi jiray marhad bnu abi marhad huwa marhad bnu abi marhad alghanawiy wa kana rajula nin ayuu ahaa yaxmilu اlأsraa maxaabiista ayuu kaxayn jiray min makata maka ayuu ka qaadi jiray xataa yaأtiya bihim اlmadiina ilaa uu madiina keeno yani dadka muslimiinta oo gaaladu ay haystaan buu marka intuu maka tago ayuu soo ayuu soo ayuu soo wadi jiray isagii baa marka intuu si xeelad iyo farsamo isticmaalo kasoo gacantooda kasoo bixin jiray markaasuu soo kaxayn jiray isaga iyo qofkaa intay ballamaan iyo meel iyo wax ku ballamaan ayuu soo kaxayn jiray ayb xataa yaأtiya bihim ilaa uu keeno almadiinata madiina qaala waxa uu yihi wakanat imra'atun haweeney waxay ahayd baqiyun zaaniyad ah bimakata makay joogtay yuqaalu lahaa canaaqu ayaa la dhihi jiray wakanat sadiiqata lahu waxayna ahayd isaga saaxiibtiis waanahu kana wacada rajula nin ayuu la ballamay min usaara makata dadkii maka lagu haystay ka mid ahaa yaxmiluhu si ou u qaado liyaxmilahu qaala wuxuu yidhi faji'tu waan imid xataa intahaytu ilaa aan soo gaaray ilaa dilli xaa'itin dayr yacnii hooskiis ilaa aan imid min xawaa'idi makata maka dayrarkeeda ka mid ah fii leylatin habeen muqmiratin oo yacnii habeen dayax ah qaala wuxuu yidhi fajaa'at canaaqu canaaq ayaa timid faabsarat waxay aragtay sawaada dillii hooskayga muuqaalkiisii bay aragtay bijanbi alxaa'idi derbiga dhinaciisa ayay ka aragtay falama intahad markay soo gaartay ilaya xaggayga agteeda caraf carafad way aqoonsatay faqaalat waxay tihi marthadun yacni marthad miyaa faqultu waxaan idhi marthadun qaalat waxay tihi marxaban waahlan yacni saadafta makaanan meel fiican aad soo heshay iyo waahlan ahl haluma nakeen bay tihi fabit cindana alleylata cawadaan marka agteenna bari soo baxo caawa agteenna seexo zina iyo waxbay rabtaa qaala waxau yihi qultu waxaan idhi yaa canaaqu xarama allaahu zinaa ilaahay zinada waa xarimay qaalat waxay tihi yaa ahla alkhiyaam war dadka teendhooyinka u saaxiibka ahow haada arajulu ninkan yaxmilu asraakum maxaabiistiinuu rabaa inuu qaado dadkiibay ku kicinaysaa markan ninkan maxaabiistiina uu rabaa inuu qaado waa waa qaylisay qaala fatabicanii hamaaniyatun sideed baa isoo dabagashay oo isoo raaceen wasalaktu lkhandamata buurta maka buur agteeda oo khandama la yihaah ayaan qaaday buu yidhi fantahaytu waxaan gaaray ilaa kahfin god ow qaarin god fadakaltu godkii baan galay mar ku dhuuntay fa jaa-uu way yimaadeen xataa qaamuu calaa ra'sii ilaa madaxayga ay soo istaageen fabaaluu way kaadiyeen fadalla bowluhum kaadidoodu wuxuu ahaa calaa ra'sii madaxayga korkiisa wa cammaahum allahu canii ilaahayna waa indha tiray xaggayga waa iga waa ka indha tiray imaynan arkin ayb godkay ku kaadinayaanan ku dhex jiraa qaala uma rajacuu way laabteen warajactu ilaa saaxibii saaxibkaygii baan u laabtay faxamaltuhu waa soo qaaday wa kaana rajulan haqiilan nin culus ayuu ahaa xataa intahaytu ila lidkhiri ilaa aan soo gaaray idkhir meel uu sheegayafafakaktu canhu waxaan ka furay akbulahu xarkihii adadkaaya ku xirnaa baan ka furay ayb fajacaltu waxaan gudagalay axmiluhu inaan qaadayo wayuciinunii waa i kaalmeynayay isaga xataa qadimtu lmadiinata ilaa aan madiino soo galay faataytu rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalama nabigaan u imid faqultu yaa rasuula allah rasul waxaan ihi rasuul allow ankixu canaaqan canaaq ma guursadaa maratayni laba jeer baan saa ihi faamsaka rasuulu llahi sal l slam nabigu waa af haystay falam yarudda calaya shay-an waxba iguma jawaabin xataa nasalat ilaa ay soo degtay azaanii laa yankixu ilaa zaaniyatan aw mushrika wazaaniyatu laa yankixuhaa ilaa zaanin aw mushrik faqaala rasuulu llahi sal l slam yaa martadu azaanii laa yankixu ilaa zaaniyatan aw mushrikatan wazaaniyatu laa yankixuhaa ilaa zaanin aw mushrik falaa tankixhaa ha nikaaxsanin iyada waa zaaniyad marka ha nikaaxsanin qaala hada xadiidu xasanu gariibu laa nacrifhu ila min hada lwajhi marka zaaniga haween zaaniyada inaan la nikaaxsanin oo nin cafiif ah haween zaaniyada inuunan guursanin haweeney cafiifadana nin zaani ah inaynan guursan karin oo aayadda ay tilmaamaysa ilaa shan qowl baa aayadda culimada ay fahamkooda ugu kala tagtageen saciid ibnu lmusayab iyo kale isagu wuxuu leeyahy aayaddu waa mansuuqa waxaana nasakday waankixu layaama minkum wasaalixiina min cibaadikum waa lama kala reebin zaaniyaad iyo kuwa aan zaaniyaad ahayn waankixu layaama unbaa leeyahy imaamu shaaficina isaga laftiisa markaa naskigaas buu arkaa qowlka kale labaad waxa uu yahay nikaaxa hunaa waxaa laga wadaa alwadu azaaniyatu laa yankixu yani zaanigu uma tago waayo ilaa zaaniyad unba u tagaa nikaaxu hadda caqadkii looma jeedo nikaaxuna waa lagu idlaaqaa wadiga waa lagu idlaaqaa soo maa caqdigana waa lagu idlaaqaa dabcan marka qoladan iyagu waxay leeyihin nikaaxa halkan aayaddu tilmaantay waa wadiga wadigaa loo jeedaa qowlka kale saddexaad qoladan saddexaad iyagu waxay leeyihin aayaddu waa cam cumuumkeedaasaana lagu wadayaa saasaana loo daynayaa macnuhuna waxa ay noqonaysaa ma banaana qof inuu guursado qof cafiifa inuu guursado qof zaani ah imaam axmed baana sidaa ku tegay mana ansaxayo nikaaxa saas agtiisa ayb qowlka kale afaraad waxa ay tahay macnuhu waxay tahay intuu guursado ayuu markaasi iyaduna intay marka intuu guursado iyadoo zaaniyad ah wuxuu leeyahay soo shaqeey waxa ay soo shaqayso u cunayaa marka zinada iyo ay ku shaqayso taasaa laga wadaa qaar baa dhahayo a'imada qowlka shanaad ee ugu dambeeyana waxaa laga wadaa azani lmajluud zanigan la sheegaya waa nin lagu jeedlay zinada waayo oo dadku dhan og yihiin ee kaan lagu jeedlin ma ka hadlaysa aayadda aduu shantaa qowl baa ku jiro qowlka cumuumku macnuu leeyahay qowlka cumuumka sheegaya waa xoog badan yahay ka kale laftiisa nikaaxa in wadiga lagu fasirana xoog waa leeyahay dabcan ibnu kathiir laftiisa aayaddu marka wuu ka hadlayo waa sheeg sheegay ayb qala xadaثna hanaadu qala xadaثna cabdaة bnu sulayman an cabdilmalik bni ayb عن cبdالملك بن أbي سلyمان عن سعيد بن جuبyر qاla سئلت عن المتلاaciنayن baa la is-aalay في إmاaraةi مصcب بن الزuبyر ayفرqu بynهmaa ma la kala geynayaa labada is lcaanka sameeyey lcaanna horaan usoo marnay ood garanaysaan famaa daraytu ma garanin maa aquulu waxaan dhaho faqumtu makaanii meeshaydaan istaagay ilaa ayaan ka meeshaydaan ka kacay ilaa manzili cabdillaahi bni cumar baan u kacay fastaadantu calayhi waa ka idin dalbaday faqiila lii waxaa liigu yidhi innahu qaa'ilun waa qayluulsanaya fasamica kalaamii warkayguu maqlay faqaala ibna jubayrin udkhul soo gal buyi maa jaa-a bika maxaa ku keenay maa jaa-a bika adiga kuma keenin ilaa xaajatun dan un baa ku keentay qaala wuxuu yidhi fadakaltu waan galay faidaa huwa muftarishun waaba isaga oo gogladay oo goglan bardacata bardacata raxlin raxli kabadiis bardacada waa xilsiga xilsigana waxaa laga wadaa dharka yacni maryaha guriga ee markaa yacni gogasha dhammaatay ee lagu fariisto marka bardacata raxlin waa raxliga marka waxa hoosta laga yacni laga saara dhabarka ayb faqultu waxaan idhi yaa rasu yaa abaa cabdiraxmaan almutalaacinani ayufaraqu baynahumaa labada licaantamay ma la kala geynayaa faqaala wuxuu yidhi subxaana allah nacam haa waa la kala geynayaa ina awala man qofkan ugu horeeyo sa'ala can dalika arrinkaas su-aalay fulaanu bnu fulaan buu ahaa ata nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ara-ayta bal ii sheeg low ana axadanaa midkeen haddii ra-aa ou arko imra'atahu haweentiisa calaa faaxishatin zino korkeed uu ku arko kayfa yasnacu sidee buu samaynayaa in takallama hadduu hadlo takallama biamrin cadiim arrin weyn buu ku hadlay wain sakata hadduu aamuso sakata calaa amrin cadiim arrin weyn buu ku aamusay korkiisa qaala fasakata nabiyu sal ll ly slama nebigu waa aamusay falam yujibhu uma jawaabin falamaa kaana bacda dalika markay ahayd ata nabiya sal l slama nebigu u yimid faqaala ina aladii sa'altuka canhu wixii aan ku suaalayey aan ku su'aalay qad ubtuliitu bihi waaba laygu imtixaanay faanzla allahu hadihi اlaayaati ayuu alla soo dejiyey fii suurati الnuur wاladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaءu ilaa anfusuhum xataa khatma alaayaat qaala fadaca rajula ninkiibuu u yeeray fatalaahuna calayhi waa ku aqriyo wacadahu waa waaniyey wadakarahu waa waaniyey waahbarahu wuxuu u sheegay ana cadaaba الnaari ahwanu min cadaabi اlaakhira ana cadaaba addunyaa adduunyada cadaabkeeda ahwanu inuu ka fudud yahay min cadaabi alaakhira faqaala wuxuu yidhi laa maya waladii bacahaka bilxaqi baan ku dhaartaye maa kadabtu calayha kuma been sheegin uma hannaa bilmar'ati buu ku xijiyey haweenaydii oo wacadahaa wadakarahaa wa ahbarahaa ana cadaaba addunyaa ahwanu min cadaabi alaakhirati faqaalat laa waladii bacahaka bilxaqi maa sadaqa run ma sheegin ninkan fabada'a birajuli ninkii buu ku bilaabay fashahida arbaca shahaadaatin buu markhaati alle ku qabsaday bilaahi alle yuu ugu dhaartay inahu la min asaadiqiin kuwa runta sheegaya inuu ka mid yahay waalkhaamisata ana lacnata allahi calayhi in kana min alkaadibiin marka shanaadna wuxuu ku dhaartay lacnad alle korkiisa inay ahaanayso haddii uu beenaalayaalka ka mid yahay uma hanaa bilmar'ati buu ku xijiyey fashahidat arbaca shahaadaati biاllahi inahu la min alkaadibiin wاlkhaamisata ana qadb allahi ilaahay caradiisa calayha korkeeda inay ahaanaysa in kana min aلsaadiqiin uma faraqa baynahumaa waa kala geeyey maaluhaahidka marka waa ka xadiidkan marka kitaab licaam baan isaga laftiisaba kusoo marnay baab licaam baan kusoo marnay kitaab alaaqi abwaab اطalaaqi wاllicaan qala wfi lbaabi can sahl bni sacdin qala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala xadaana mxamed bnu bashaar qala xadaana mxamed bnu bashaar qala xadaana bnu abi cadiy qala xadaana hishaam bnu xasan qala xadaanii cikrimatu can ibni cabaas ana hilaala bna umayata qadafa imra'atahu cinda الnabiyi sal ly slam bishariik bni saxma hilaal baa haweentiisa wuxuu ku qadfay nebiga agtiisa shariik ibnu saxma faqaala rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu yihi albayinata iti albayinata bayina la imaw wa ilaa haddii kale xaddun fii dahrika ayb arrinku wuxuu noqonayaa xad adiga dhabarkaada xaddulqadafki baa lagugu dhufanayaa qaala faqaala hilaalun yaa rasuula allah idaa ra'aa axadunaa midkaan haddii uu arko rajula nin calaa imra'atihi haweentiisa uu ku arko ayaltamisu lbayinata markhaati miyuu raadinayaa waa yaabe markhaati baad i weydiisa midkeen haddii xaaskiisu uu nin ku arko markhaati miyuu raadinayaa intuu iska tago fajacala nabiyu sal ll ly slam yaquulu nabigu wuxuu gudagalay inuu dhahayo albayinata wailaa faxaddun fii dahrika qaala faqaala hilaalu wuxuu yihi waladii bacadaka bilxaqi inii lasaadiqun run baan sheegayaa walayunzilana fii amrii maa yubari'u dahrii min alxaddi ilaahayna shanigayga wuxuu kasoo dejin doonaa wax xadka iga beri yeelo yani waxyiga asbaabta ay inuu waxyigu tartiib tartiib usoo degaba xikmada ku jirta tan oo kalea ka mida muslimiinta haddii dhibaata ku dhacdo farajka inay kor ka sugaan ilaahay agtiisa anigan dhib baa qabsaday anu run baan sheegaa waa ishubaa buu yidhi ilaahay baanan yacnii ar waxayga waxayga soo dejin doono ayb oo xadkii markaa iga yacnii dhabarkayga kaga beryaano fanazla wladiina wladiina yarmuuna aswaajahum wladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusuhum faqara'a xataa balaga wlkhaamisata ana qadaba allahi calayha in kana min asaadiqiin qaala fansarafa nabiyu sal l slam nabiga waa gadoomay faarsala ilayhimaa waa u cidiray labadoodii fajaa-aa waa yimaadeen faqaama hilaalu bnu umayata fashahida wanabiyu sal l slam yaquulu in allaha yaclamu nabigoo dhahay alla waa ogyahay ana axadakumaa midkiin kaadibun inuu yahay fahal minkumaa min taaibin fahal minkumaa taa'ibun mid towbad keenaya midinku jira uma qaamat waa ikacdee fashahidat falamaa kaanat cinda alkhaamisati ana qadb allahi calayha in kana min asaadiqiin qaaluu laha waxay ku yidhaahdeen inahaa muujibatun war midaani waa mid waajibinayso faqaala ibnu cabaas ibnu cabaas waxau yihi fatalaka-at xoogaa markaa dib bay u guratay oo way hakatay waa hakatay wanakasad dib bay u guratay xataa dananaa ilaa aan malaynay an satarjicu inay ka laaban doonto faqaalat waxay tihi laa afdaxu qowmii qoomkayga ceebayn maayo saa'ira alyowm yani maanta inta ka hartay qoomkaygii ceebayn maayo yani ceeb dadkayga usoo jiidi maayo weligay waay faqaala nabiyu sal ll ly slam absiruuhaa fiiriya fain jaa-at bihi hadday la timaado waladka bihi bilwaladi waaye akxala alcaynayni mid indhihiisu madow yihiin oo galalka indhaha ay aada u madow yihiin saabiqa alyatayni labadiisa bari markaa yacnii ay weyn ay weyn yihiin khadallaja saaqayni kubabka ama shanshada u weyn cadiima saaqayn fa huwa isagu lishariik bni saxmaa buu u sugnaaday fa jaa-at bihi kadalika sidaasay ula timid faqaala nabiyu sal ll ly slam lowlaa maa madaa min kitaabi illahi caza wajala wixii tegay oo ilaahay kitaabkiisa xaggiisa yacnii ku tegay haddaanay ahayn lakaana lanaa walahaa shani annaga iyo iyada shani baana kala dhex mari lahaa meeshaa markaa ode waxaa laga qaadanayaa mar haddii sharcigu wax xukumo shabahan iyo xukunkan daahirka iyo ekaanshadan iyo iyada wax dambe lagu xukumi maayo walidaalika marka waxaa dareemaya qaa'ifka iyo shabaha meelo uusan gelin baa jirta meelo uu ku egyahay meelana ma gelayo haddaa waantanin cunuga ay dhashay ninkii lagu tuhmaybuu u egyahay haddana laguma xadi karo laguma qadfi karo waxaas dhan laguma samayn karo sababtoo ah kitaab ilaahay bay martay khalaas bisla wayadra'u canha alcadaaba an tashhada arbaca shahaadaati biاllaahi inahu la min alkaadibiin haddii marka kitaabkii alloo saa u xukumay hadduunan ahaan lahayn shani baana kala qabsan lahay nabiga sal l slam walidaalika dadka qaar waxay su-aalayaan d n a-ga inta lagu kalsoonaan karo d n a-ga inta qaa'if lagu kalsoonaan karo waa dhici kartaa in lagu kalsoonaado laakiin wixii qaa'if aan loogu kalsoonaan qaa'ifba aan la su-aalaynin d n a lagu kala saari maayo ayb ayb maxaa yeeley isaga de waxaan d n a-gu qofkan qofkan inay labadan is dhaleen unbuu tilmaama xalaal iyo xaaraan waxay isku dhaleen isagu shanigiis maaha isaga laakiin wixii qaa'if iyo baabkiis iyo ku saabsanaa waa la wehesho karaa istinaas ayb qaala hada xadiidu xasanu gariibu wahakada rawaa cabaad bnu mansuur hada alxadiida can cikrimata can ibni cabaas can الnabiy sal l slm warawaahu ayubu can cikrimata mursala walam yadkur fiihi can ibni cabaas hada akhirh wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed